dabkan oo khasaare hantiyadeed uu ka dhashay waxa uu ka kacay xaafado ku dhow isbitaalka soomaali sudanes degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana uu waxyeello u geystay dhismayaal iyo goobo ganacsi haddaba qaar ka mid ah dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay dabkan ayaa warbaahinta la hadlay waxaanay ka warbixiyeen khasaaraha guud ahaan dabkan ka dhashay guri xaafad la deganaayo oo ayaa koronta ka kacday korontadu waxay geysatay dhibaato fara badan ilaa shan iyo toban guri iyo ganacsiyaal ayaa ku baaba'ay hanti badan ayaa ku gudatay dad masaakiina oo waxba haysan oo qorrax jooga ayaa hantidooda ku baaba'day iridkan hafayskan hore ganacsigu ahay waxaa ku yaallay guumaysti iyo dukaamo iyo makhaayado iyo meelo qudaarta lagu gado intaba waa ku yaalleen gadaalna waxaa ku yaalla xaafado oo la seexdo oo dabadegiyi marka wixii dhammaa waa masbeleen dabka koronto ayuu ka dhashay sida loo malaynayo wax kale kama usoo dhalan guriga uu ka dhaka dhishay wax dadaa ma joogin marka saacadda ay dadka kacaa loo malaynayo maya wax nafaa wax kuma gaarin laakiin hanti badan ayaa ku farabeelay waa arkaysaan matooradan arkaysaan mursoorradan meesha yaalla maqaayado meherado ganacsi ayaa ku faran ayaa ku jirta dadkiina waa kuwaas waxaa mahaystaan dowladdooda ayay u baahan yihiin in wax u qabtaan iyo dalka shacabka oo oo haysta wallaahi marka dabkii carradii qabsaday ayaa ambalaas noo yimaadeen sida burmuud ayaa naga soo gaartay gobolkan waxaa malaynaya waa ambaar ay soo baaheen kolla jidadka xirna malaynaya dababka ayaa kusoo laalaabtaa suuqyada guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka si gaara magaalada muqdisho oo marar kala duwan ay ka kacaan dabab khasaaro hantiyadeed u geysta dadka shacabka ah oo goobahooda ay qabsadaan